qoriga hadda oo dowladda hayso qori eh, sumadaysan waaye qorigaas ma sumadaysna keliya wuxuu ku jiraa dhayta uusan marna maaragtay ku lumi karin cid kasta oo gacanta u galana lagu ogaanayo anytime oo wax bugaag ku qoran maaha qaabel electronic ay u rejistraysan yihiin number one hubka hadda naloo fasaxaya hubka yarar kuma jirin hubka yarar mar waa la soo degaynay tobankii sano lasoo dhaafay wax dhiba kuma qabinba hubka waaweyn marka hub waaweyn de hub qarsooma ma aha oo gacan ka bixi kara taangi intuu baxo maaragtay qof gurigiisa geysan kara ma jiro hubka aan dalbanayno waa diyaarado waa taangiyo waa maraakiib wax ka weyn hubka maanta dadka cadowga ah ee maaragtay dowladnimada diidan ay gacanta ku haystaan ayaa tay maanta wixii ka bilowda ayaan si xor ah ay dowladda soomaaliya usoo Waay.
gadan kartaa baadiyaha joogto waran iyo fallaar iyo waxbay ku hubaysnaayeen ilaa haddana kaltarkii miyiga ahaa iyo hubku waa jiraa isku dhacyo qabaa'il oo isdil ahna markii fallaarta haystana fallaarta isku dili jireen markuu hub eh, casriga yimidna hubka casriga ay isku dilayeen ku gaarna ma aha hadda maanta oo aan jirno dad soomaaliyeed oo malaayiin ayaa waxay ku nool yihiin dalalka dariska ah dhulka soomaaliyeed oo kenya iyo dhulka soomaaliyeed oo etoobiya qabaa'il soomaaliya ku nool hubka kuwan hadda nalan gudaha ku jira ay haystaan kuwa la-eg ay haystaan halkaas dowlado waaweyn oo kenya iyo etoobiya layidhahdaa ka jira waa isdilaan marmar every other year waxaad maqlaysaa qabaa'il waaweyn oo soomaaliya oo jaftis ka suraya marka ishuuga la dhex gelinaya doodan oo ah soomaali qabiilahoo hubaysan iyo inuu isdilaan iyo waxaas waxaan u malaynayaa waa wax yacni eh, la rabo dadka in uun lagu cabsi geliyo soomaaliya iyo qabiilka iyo hubka see laga yeelayaa waa su-aal noo taalla dowladihii naga waaweynaayo etoobiya oo naga weyn ayaa aanan ka aruurin bcause culturekay ka mid tahay kan miyuu joogaa xoolihiisu ku ilaashadaa xoolihiisu ma ilaalin kartid dhulka uu joogo dowladnimadu ma joogto qofka reer miyiga ah in aan de con- contextka dadka soomaalida in la fahamsiiyo aanan fahamsanayn weliba dhalinyarada ka waaweyn waa fahamsan yihiin